فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan idilkiinba meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar qorshaysan oo maanta ciidamada xarakada mujaahadiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan howlgalkaas ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada insha allah qaybta labaad waraysiyo taxan ah oo ay baahisay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan islamarkaana ay la yeelatay ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka ayaan idinkugu haynaa dhuuxa waraysiyada insha allah munaasabad ay nabadoon cusub ku caleemasaaranaysay beel ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey munaasabadan caleemasaarka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysiyada qayb ka ah xubinta qasasu min ataariikh taas oo lagu soo qaatay toddobaadkan aasaasihii dowladda salaajiqada waxaan meesha ka marnayn xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur'aanka ee ku dhaqan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan insha allah balse markaan aynu ku hormarna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho howlgalkan oo ahaa mid seher sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen sargaal ka tirsan ciidamada biyesta dowladda federaalka waxaana howlgalkan uu si gaar ah kaga dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk oo dilka sargaalkan kadib soo gaaray goobta ayaa waxaa halkaas ay ka qaadeen meedka sargaalka ay dileen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona raggii fuliyey howlgalkan qorshaysan ay si nabdoon kaga tageen goobta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho weerarka waxa uu qayb ka noqonaya howlgallada sida joogtada ah ay u fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qodobada kale ee barnaamijka inooga harsan ayaad goor dhow maqli doontaan insha allah balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan waxaa caawa inoo soo jeedinaya sheekh faarax cali خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ودرسيني نوح قرآنك وكدقان درسينا نحن هلينا هدي إلهي يدمه قرابة إن لا حريريه صلة الأرحام أي كسب سنية هي درسينا وحان دلستاكو سمعنا بعض الآيات في القرآن الكريم قال تعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قرابة إن لحريريه waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado ee allana uu waajibiyey uu ku waajibiyey mu'miniinta aayaddaas iyo aayado kale oo dhowra ayuuna qur-aanku kaga hadlay qaraabada in la xiriiriyo aayaadkaas waxaa ka mid ah wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba in waalidka loo samafalo sidoo kale dadka qaraabadaana in loo ixsaan falo la xiriiriyo la wanaajiyo waxaa alla uu yidhi oo kale subxaana wa tacaala waataquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam allah ka baqa allahaasoo aada wax isku weydiisataan arxaamtana goynteeda ha laga baqo waataquu alarxaama bimacnaa qadcahaa wey in la gooyana iska ilaaliya aayadda markaa fahal casaytum in tawallaytum mufasiriintu waxa ay ka yidhaahdeen baan wax yar dul istaagaynaa sheekha ibnu kathiir raximah ullahu waxa uu leeyahay haddaad ka jeesataan jihaadka wuxuu ku fasiray fahal casaytum in tawallaytum can iljihaad oo aad ka baqdaan jihaadkii waxaa laga soo hadlay ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ضاعة وقول معروف إلى آخر الآيات مركع waxay tamaniyi jireen mu'miniintu in la amro jihaadka qabla amri الجهاد markii la farad yeelayna dad baa biiqay oo qalbigoodu jiran yahay oo iimaankoodu daciif yahay amaba nifaaqba hadduu raba ku jiro marka aayadda halkaasa marka ay daba socotay sida ibnu kathiirba hadda suu ku fasirayo in tawallaytum can iljihaad wa nakaltum canhu mufasiriin kale waxay ku fasireen in tawallaytum can daacati illah can idaaca in tawallaytum can kitaabi illaahi in tawallaytum can ilqur'aani waana isku meel bay imaanayaan mufasiriintu tafaasiir isku macno keenaysa alfaadana kala duwan tahay bay wax ku fasiraan marka maqsuudku waxa weeyaan dadku hadday ka leexdaan kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga iyo kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa iyo axkaamtiisa waxay samaynayaan fasaad dhiigay daadinayaan qaraabadii bay goynayaan oo dadka ugu dhow ayayba dhacayaan oy dhibaataynayaan oo dacaafada ah sida dadka aan awoodda badnayn sida filjaahiliya ba dhici jirtay oo qofku dadka uu isagu xataa weliga u yahay agoonta maalan oo walaalkii ka dhintay oo adeerka u yahay xoolahooduu dhici jiray wey ayagana waxba lama siin jirin qaraabadaaba isdhici jirtay filjaahiliya haddii loo laabto filjaahiliyana waxay noqon iyadana sidii un dariiqii in la maro markaasu wuxuu leeyahay haddaad ka jeesataan jihaadkii ama qur-aankii amaba daacadii ilaahay ama axkaamtii ilaahay in lagu dhaqmo ma waxaad mudan tihiin inaad markaas dhulka fasahaadisaan bisafki dimaa wa qaطci اlarxaami sidaa darteed wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu amray ou yidhi ulaa'ika aladiina lacanahum اllah faasamahum wa acmaa absaarahum waa waciid kuwa noocaase caynkaa u dhaqmaya waa kuwa ilaahay uu lacnaday weye raxmadiisa ka fogeeyey uu maqal tiray indhahoodana uu tiray araggana uu ka qaaday wuxuu leeyahy sheekh ibnu kathiir wa hada nahyun can اlifsaadi fi اlardi cumuuma guud ahaan in la ysaga digo layska reebo fasaadka oo nooc walba leh gaar ahaana qadci larxaam gaar ahaana in laysaga digo qaraabada in la gooyo maxay cuquuba ka ratimaysa wey bal qad amara allahu tacaala bilislaaxi fi lardi wa silati alarxaam waa ilaahay wuxuu amray in dhulka la hagaajiyo oo qaraabada la xiriiriyo wuxuuna sii fasiray qaabka loo xiriirinayo qaraabada inuu yahay alixsaanu ilى اlaqaaribi fi lmaqaal in hadal wanaagsan lagula hadlo iyo ficil wanaagsan in lagula dhaqmo iyo maalkaaga in wax laga siiyo qaabka loo xiriiriyo qaraabadu waa hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan iyo waxaad haysato oo la siiyo hada huwa silaة اlarxaam haddii marka dhibaato aad dadkii hadal xun aad ku tiraahdo qaraabadii ama ficil xunba aad ku samayso ama waxaagii alla ku siiye aad u diido hada hiy اqaطiica qadiicat raxim weeye taas lidaalika waxaa ku soo arooray marka qadiicat raximka in la gooyo qaraabada waciid badan baa ku soo arooray waxaa ka mid ah xadiiska abibakrata nufayc bn xaaris radia allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka yidhi salى اllahu عalayhi wasalam maa min denbi axraa an yucajila allahu cuquubatahu fi اddunya maca maa yadakhiru lisaaxibihi fi اlaakhira min albagyi wa qadiicati اraxim dembi ma jiro ka mudan in alla uu dedejiyo cuquubadiisa soo dedejiyo adduunka maca maa yadakhiru lisaaxibihi fi اlaakhira waxa loo keydiyey qofkaas dembigaa galay aakhira loo keydiyay iyadoo ay jirto wax ka mudan ma jirto marka sidaas baqiyiga waa dulumka iyo xadgudubka iyo wa qadiicati alraxim iyo qaraabadiioo la gooyo axmed baa soo saaray xadiiskaas fi musnadihi abu daawuud iyo tirmidi iyo ibni maaja wa saxaxahu tirmidi min xadiidi abi bakrata nufeyc ibni alxaarith marka darsigeennu halkaas uu inoogu egyahay wsala allahu calaa nabiyina maxamed نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa munaasabad beel ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah hiiraan ay ku caleema saaranaysay nabadoon cusub ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah hiiraan munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti kala duwan ayaa waxaa jufooyinka ku midaysan magaca kulmis ee ka tirsan beesha baadacadde ay ku cadheema saaranayeen nabadoon iidle xasan oo noqon doona nabadoonka cusub ee jufooyinka kulmis ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay nabadoon macalin yuusuf gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah hiiraan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد إن أولا إله بقى محد إسكاله سبحانه وتعالى نقدر قدد مسلمين أه أنت أسكا بعد وحان ربا أنا وكلمة دي سو قابين أيو نبضون إيد لحسن حسين iyo walaalka kaleo garabkiisa ahaa oo xilka lagu wareejiyay ayay munaasabada saldhig u ahaa waxaana ka soo qayb galay walaayada islaamiga gobolka hiiraan iyo walaayada shabeellaha dhexe akhyaarteeda iyo munqabadeeda ayaan ka soo qayb galay nuyuubtaasna mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahad celinaynaa in alle intay meeshaan ka hadashay oo wax wanaagsan sheegtay iyagana waan u mahad celinaynaa waa kelimo lagu lahaa waxaan kaloo rabaa inaan xusuusino xafladan anoo wakiil uga ah nuqabada islaamiga gobolka hiiraan kuna hadlaya afkooda salaan ayaan idinkaga sigaa dad badan oo munaasabadaan inay ka soo qayb galaan ka cudurtoomay ayaa jiro salaantaasna inaad iga guddoomtaa iga guddoontaan insha allahu tacala waan idiin soo jeedinayaa waxaana rajaynaa inaad iga guddoomi doontaan arkaan arkaanada ka mid ene way ka hadleen iidlana waxaad ogaanaysaa saacaddan laga bilaabay in arkaantaasi ay islaamka uu shansanayo safkooda uu ka mid yahay welihiisa iyo barihiisa iyo dadnimadiisana insha allahu tacaala kitaabka loo dhiibin inuu karuushoogi doono ummaddiisana ku dhaqi doono arkaantiisa gaarkeena waxaan leeyahay walaalkiin mas-uuliyadda idinkaa saaray ugu hiiliya ugu kaalmeeya haddii uu gafa xusuusiya hadduu xusuusan yahayna ugu kaalmeeya waxaan leeyahay insha allahu tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa sidoo kale ka hadlay madashan lagu caleema saarayay nabadoonka cusub nabadoon axmed jihaad oo ku hadlaya magaca golaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah ilaahay baa mahad iskale dhammaanteed acuudu billaahi min ashaydaani arajiim wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu bacdallaahi waxaa mahad celinayaa beesha xafladdan dhigtay quruxda iyo qiimaha iyo soo dhowaynta iyo deeqa faraha badanna diyaarisay martideennane ku casuumtay si qaali ah waa u mahad celinayaa waxaan leenaha maalkaad bixiseen iyo juhdiga bixiseen miisaanka xasanaadka allah idiin saaro beesha iyo muslimiintana allah ku dhowro sadaqadaasad la baxdeen soo dhowayntaadna soo dhowaysaynna waa aqbalnay aad ayaana idinka mahad celinaynaa intaa ka bacdi waxaan u mahad celinayaa mar labaad mar saddexaad mar afaraad allah raxmaanka ah ee na soo gaarsiiyey naga soo mootiyey sabankii sabanxumaadka ahaa sabankii aad u liitay ee shuuciyadda dimuquraadiyadda xeer beegta xoog beegta bahalagaleenka allihii naga soo mootiyey allah haddaan ugu waxa mahad celinayaa na soo gaarsiiyey saban shareeco diinta islaamka lagu dhaqmayo lagu maamulayo la dabaqayo allihii na soo gaarsiiyey oo beelaha ay u tartamayaan inay maanta shareecada ku dhaqmaan kana run sheegaan na difaacaan markhaatigeeduna uu yahay inay maanta nabadoonka ay ku soo dooranayaan iyo hogaamiyeyaalkooda yaa diinta yaqaan yaa ummadda hormari kara yaa islaamka soo dhoweyn kara yaa diriska soo dhoweyn kara yaa shareecada kor u qaadi kara saasaa lagu doortaa taasina waxay tahay markhaatiga sabanka shareecada in kor loo qaado ee beeluhu ku ballameen taasna ilaahay baan uga mahad celinaynaa wakhtiga oo gaaban dartiis beesha ee kulmis nabadoonka aad keenteen oo nabadoonka aad keenteen una doorateen inuu shareecada ilaahay idinku hago na difaaco muslimiintana uu shareecada keliga adinka keliya nabadoon idiinma aha inuu ummadda muslimiinta oo dhan islaamka oo dhan uu nabadoon u noqdo ad u doorateen annaguna waa idila aqbalnay waana idila xambaarnay haddaan nahay noqobada islaamiga ah ee xaragatu shabaab almujaahidiin waa idila aqbalna waana idila qaadanna alxamdu lilah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baana ku mahadsan sabanka ee ilaahay idinka soo gudbiyey maantay waad aragteen meelaha riddadu joogto waxa wax lagu dooranayaa sidii qabqablayaalkii ama xildhibaannadii sidaad ka markhaati kacdeen nabadoon iid leh yaraantawbu ku duubnaay yaraantawna ku duubnaay maantayne waxaad keenteen meeshaw mudnaay dadka yaa horkici kara sharcigo waxaana laga rabaa dariiqaas allah raxmaanka inaan raacno waa haddana dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna aan u naxayno wax kalean ku badbaadi karna ma leh waana la soo tijaabiyey tijaabo maanta meelaha xukunka kale ka jiro fiiriya meesha xukunka islaamiga ka jirana fiiriya cidda meeshii u badbaada roon ha lagu furo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadan wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed wabarka beesha baadicadde بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي ما حد سكلا لوك سوق المي قوش عن شرفت لوجو على مسارة نبضون عصب آه، نبضون كي هرب بدل موسى حاج محمود آه، إلهي أوصدي بدل كي سنة أس إلهي نوجو صول إن كان إله حسن حسين آه، بدل كيسة أسكو بدلي أنا إلهي كبرنا إنس إلهي حلك ال- ال- آه، حلك إلهي أسقل قرب قلا marka dadka walaalaha ay soo doorto waxaan ka da- ugu dardaarmayaa inay garab siiyaan xilkaas loo dhiibi xil culus waaye xilkaasna in ilaahay sii diinta ay qabtana ilaahay u waafajiyo shareecada islaamkana la xoojiyo kitaabka ilaahay kor looga dhigo diinta islaamka lagu dhaqo waddankalana ilaahay naga baryaynaa gaalada in ilaahay jebiyo muslimiinta ilaahay as kor kor dhiga roobaan filinaynaa roob ma dharqayr qaban as ilaahay na siiyo dembigaan iyo dembi waalidkeena ilaahay cafiyo intaasaan ku soo qotama wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan waxaa ka hadlay nabadoonka cusub ee jufooyinka kulmis nabadoon idle xasan isagoona ballan qaaday in beesha uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka الحمد لله الحمد لله وحده الحمد لله الواحد الأحد العرض السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاء أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بمهد إسكاله حفلة waxaan halkan ka salaamayaa culamaauddiinka dhallinyarada waxgaradka odayaasha haweenka waxaan idinku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib walaalayaal waxaan malaynayaa maanta walaalahay ee, waxaa la yidhaha ninka xajigal badan haddii iskaa hormaro waa ku xerxeraa haddii iskaa dawmarana waa ku xalafaa war waxay la sheegi lahay horaa loo sheegay hadda waxaan sheegaya horta ma jiraan sidaa darteed wax badan baa noola dardaarmay oo walaalahayn ay noo dardaarmeen marka sidaas darteed man dalla calaa khayrin falahu ajru misla faacilihi intii khayrka noo dardaarantine ilaahay ajir iyo xasanaadha ka siiyo annagana kuwii ku camal fale allah naga dhigo sidaa darteed anigana waxaan ku dadaali doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo ummadda i dooratay ii dooratay inaan horkaco waxaan ku dadaali doonaa inaan ku horkaco xaqa kitaabkaas qur'aanka ah iyo sunnada rasuulka allahu akbar haddii ilaahay raalli ka noqdo biidni illahi alkariim waana ka cadaada- waana ka cadaalad fali doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo wax walbana waa ka rusheegi doonaa biidni illahi alkariim inta ilaahay qad- uu iga karsiiyo marka sidaa darteed walaalayaal inta meeshaan joogtay waan maqlaayay wax walba way sheegeen Ee, waxaa la yidhaha boqol aanbaha deeqin iyo toban meel deeqdo marka war waxaan sheegaya ma jiraan intii iga horraysay ayaa sheegtay marka sidaas darteed walaalahaygii halkaan igu soo doortayne oo xifladdan quruxdu badan leh iyo wanaaggan igu bixiyey juhdigan igu bixiyeyne waan mahadsan yihiin ayagana waa u mahadcelinayaa marka sidaas darteed inta meeshaan imaatay oo ogaas leh oo walaayo leh oo naqiib leh ee xarakatul shabaab leh oo dhallinyaro leh oo shicib leh oo meeshaan imaatay waadna mahadsan tihiin ayiditaankii aydna soo ayideen oo meeshii aad jirteen aad naga soo adheecdeen aad noo imaateenne waa idinka mahad celinaynaa marka sidaas darteed raalli halliiga ahaado warka intii waxaa la yidhi sacas dib nugumid ahna wixii la sheegi lahaa horaa loo sheegay marka sidaas darteed waan arkaynaa aan soo istaagay war badan wax mo- mo- waxaa la yidhi boqol aanbah deeqa intuu mobaal deeqdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa baahisay qaybta labaad waraysiyo taxane ah oo ay la yeelatay ergadii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka muuqaalkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya ergada kale ah ciise xirsi faarax oo u codeeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo saabir nuur lugey iyo ergey mere xuseen naxar oo isna u codeeyay xildhibaan mustaf dhuxulow iyo ergey maxamuud maxamed maxamuud waxay dhammaantood ahaayeen ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada ku matalayay maamulka galmudug dowladda federaalka waxay sheegeen inay ka toobadkeeneen falkaas ay ku dhaceen mar dambana aynan u noqon doonin بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weeye waxaan doortay in la yidhaahdo saabir nuur lugey xildhibaan ah dowladda federaalka ku jira ka qaatay lacag dhan toddoba kun oo dollar ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farrin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsaday ee fakerka raggii qaatayo waa fashiilanteene dadkii cadaada tegay oo u codeeyey mustaf dhuculow ayaan ka mid ahay mustaf waxaan ka qaatay lacag saddex kun oo dollar ah ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farrin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsaday ee fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا oo ah ciise xirsi faarax ka soo jeeda beesha reer cadaadood reer xaaji saleebaan ka ah haysow waxaan doortay in la yidhaahdo saabir nuur lugey xildhibaan ah dowladda federaalka ku jira ka qaatay lacag dhan toddoba kun oo dollar Een, waan ka toobad keenay lacagtaas problemkeedii iyo arintii meeshaas lagu sameeyey aada iyo aad bay waxa weeye u xumeed lacag faxshiyay ahayd riski bay ahayd qurun bay ahayd waxa weeye dooro lacagan ku sii ahayd ilaahay baan uga toobad keenay rabbigii weyne casa wajalahay baa mahadda iskale haddana waxaan la jooga xaatul mujaahidiin al-shabaab baan la jooga aad bay noo soo dhoweeyeen ayagaana mataqaanaa waana waa adeecnay waana noo yeereen dadka maqanna waxaan u sheegaynaa oo meel kastoo joogan oo soomaaliyeed ee qaatay xildhibaan doortay meel kastoo joogaan inay ilaahayn u toobad keenaan una soo laabtaan islaamka sidaasaan mataqaana mataqaana ka codsanaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo ah miro xuseen naxar uuna dhashay beesha mursade kaas ahaan beesha habar caano kana soo jeeda degmada caalbuur waxaan halkan ninka la yidhaahdo dadkii cadaada tegay oo u codeeyey mustaf dhuxulow ayaan ka mid ahay mustaf waxaan ka qaatay lacag saddex kun oo dollar ah mustafna dadkii aan u soo codeeyey oo ka mid ahay hadda waa xildhibaan markii aan hadda barnaamijkan laysaga yeerayna waxaa ii yeertay xarakada shabaab mujaahidiin xarakada warkoodii waa soo caddeecnay hadda waxaan ka imida muqdisho haddana waxaan joogaa shabaab mujaahidiinan la joogaa hadda arrintii ayada ahayd waa looga tooba keenay waana ka tooba keenay si cad ayaan waxaan u caddaynayaa in aan barnaamijkaas ka tooba keenay waxaana u codeeyey mustaf dhuxulul waxaan ka qaatay saddex kun waxaana joogaa hadda xarakada shabaab mujaahidiin marka sidaas darteed ilaahay naga cafiyo wixii horo hadeertaana waxaan xarakaduna si wanaagsan ayay noo soo dhaweysay
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud maxamed maxamuud waxaan kamid ahaa ergadii cadaada tagtay doorashada qaab gashay waxaan ku matelayay cayr xasanoo doorte lacagtan ka qaata waxay ahayd afar kun oo dollar okay kabacdina aan xarakada noo yeertay wadahadal badan kabacdi waa u tagnay waa ka heshiinay kulley doorashadii hore waxay ahayd baan ka laabanay waxaa weeye haddii aan qodhax naga dhacay inaan mid dambe u laabanana ma doonayn hadduu ilaahay idmo waa mahadsantahay دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan xubinta taxanaha ee qasasu min ataariikh ee ku baxda barnaamijka aqoon iyo ogaal xalqada kow iyo tobanaad ee xubintan qasasun min ataariikh ayaa waxaa lagu soo qaatay aasaasihii dowladda salaajiqada waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى tana waa qisada mid ka mid ah raggii oo allah casa wajalla ku badbaadiyey ahlusunna waljamaaca si guud si gaar ahaaneed khilaafadii cabbaasiyiinta waa tiir ka mid a tiirarkii la hardamay shaacadii dulmiga iyo xadgudubka ku caanbaxday sidoo kale waa aas-aasayaasha mid ka mid a dowladihii muslimiinta ee caalamka soo maray waxayna maamuli jirtay qaybo badan oo ka mid a dhulalka muslimiinta sida iiraan afghanistaan oo idil bartamaha aasiya ilaa laga gaaro kashqar magaalo ku taallo turkumunistaan iyo xitaa dhulkii anadool ilaa lagu dhowaado qusdandiiniya waxay ahayd dowlad sunni ah jecel xaqa sunnada u hilisa cadaaladda iyo guud ahaan shareecada raxmaanka kani waa ninkii u soo celiyey khilaafada muslimiinta sharafkii haybaddii iyo makaanadii ay lahayd kadib markii ay ku dayacantay gacmihii mufsidiinta iyo hogaamiyaashii sheecada ahaa ee reer banu buwayah kuwaas oo ku abtirsan jiray boqorradii saasaaniyiinta waa suldaankii abudaalib moxamed ibnu mikaa'iil ibnu suljuuq aturki waxaana lagu naanaysi jiray doqor olbeeg waa aas-aasihii dowladdii suljuuqiyiinta waxayna u laabanaysaa dowladdan qaadaan oo ay salka la gelaysaa suljuuq ibnu duqaaq waxa uuna ka mid ahaa hogaamiyaashii atraagta waxa uu ku tilmaanaa caqli dheeraad ah iyo himmad sare waana tan keentay inuu soo dhowaysto boqorkii atraagta ee wakhtigaas isagoo ka sare mariyey dhammaan hogaamiyaashii wakhtigaas isla markiiba waxaa caan baxay magaciisa wuxuuna noqday mid ay jeclaadaan dhammaan qabaa'ilkii atraagta taas oo haddana keentay in boqorkii uga boqo mulkigiisa waxa uuna ku hamiyey in uu dilo suljuuq ibnu duqaaq waxa uu dareemay wixii uu boqorku la damacsanaa wuxuuna la kulmay ehelkiisa iyo qaraabadiisa gaar ahaan qabiilkii al ooqoos ama alkaas isagoo u haajiray dhulalkii ay muslimiintu ka arrimin jireen halkaas ayuuna ku islaamay oo uu ku qaatay diinta islaamka ee xaniifka ah waxa uu nadar ama shardi ku galay inuu wakhtigiisa oo dhan ku bixiyo jihaad lala galo gaaladii atraagta aheyd ee wakhtigaas maamuli jirtay qeybo badan oo ka mid a caalamka waxa uu lahaa saddex wiil oo la kala odhan jiray mika'il arsalaan iyo muusa mika'il waxa uu ku shahaado qaatay mid ka mid a dagaaladii lagula jiray gaaladii atraagta wuxuuna ka tegey saddex wiil doqorolbeeg moxamed ibraahim aynaal jokribeeg daawuud waxayna ahaayeen kuwo ay aad u qaymeeyaan tolka ay ka soo jeedeen waxaana ugu weynaa saddexda wiil doqorolbeeg kaas oo ay hoggaanka u dhiibteen qoyskii ay ka dhasheen waxay go'aansadeen si ay isku soo abaabulaan oo ay tagaan magaalada buqaara balse boqorkii halkaas fadhiyey ee booqraaqaan ayaa ka baqay wuxuuna xiray doqorolbeeg isla markiiba waxaa hoggaanka ciidanka la wareegay walaalkiis daa'uud waxaana u suurto gashay inuu xabsiga ka soo badbaadiyo walaalkiis doqorolbeeg waxay u wareegeen dhankaas iyo quraasaan oo ay deganeen dowladdii qasnaawiyiinta taas oo aad uga cabsi qabtay dowladda curdunka ah ee salaajiqada waxaana dagaal ku soo bilaabay salaajiqadii dowladdii qasnaawiyiinta balse waxaa libinta iyo gacanta sare helay dowladdii salaajiqada sanadkii afar boqol labaatan iyo sagaalkii hijiriyada ayuu qabsaday doqorolbeeg magaalada marwa wuxuuna ka qudbeeyey manaabirteedii waaweyneed wuxuuna isku magacaabay melikul muluk afar boqol soddon iyo labadii wuxuu qabsaday doqorolbeeg magaalooyinka naysaabuur jurjaan dabaristaan karmaan iyo bilaad addaylam waxa uu sii waday doqorolbeeg fatuuxaadkiisii ilaa ay fooda isdareen dowladdii shaacada aheyd ee reer banuubawayah taas oo gacanta ku haysay khilaafadii cabaasiyiinta wuxuuna ka qabsaday khawaarsim sidoo kale waxay ku hesheeyeen dukhun waxaa sara maray arrinka doqorolbeeg kadib markii uu ballaariyey weeraradiisa wuxuuna dagaal ku ekeeyey roomaankii wuxuuna la galay weeraro aad iyo aad u xooggan weeraradaasi ka dhaceen meel u dhow magaalada qustandiniya waxaana aad uga argagaxay saliibiyiintii weeraradaas lagu soo qaaday wuxuu doorbiday boqorkii saliibiyiinta ee qustandiniya fadhiyey inuu la heshiiyo oo uu la sulaxtamo doqorolbeeg wuuna aqbalay doqorolbeeg arrinkaas balse waxa uu shardi uga dhigay in dib loo furo masjidka qadiimka ah ee qustandiniya waxaana dhisay masaajidkaas maslama ibnu cabdilmelik wakhtigii umowiyiinta waxaana shuruudaha ka mid ahay in doqorolbeeg uu ka qudbeeyo masaajidka maalinta jimcaha waxaana qabarkaas farxadda la qaaday dhammaan socotadii iyo warlalayaashii waxayna wada gaartay inta badan caalamul islaami waxaa caan baxay magaca doqorolbeeg oo lagu soo qaatay warkiisa khudbadaha jimcaha inta badan masaajidii muslimiinta waxay u soo jeeday caanbaxnimadaas in khaliifkii cabaasiyiinta ee wakhtigaas alqaa'im bilaah oo waraaq u soo qoro doqorolbeeg isagoo ka codsanaya inuu ugu yimaado magaalada baqhdaad si uu ugala qayb qaato la dagaalanka dowladda reer banubawayah ee sheecada ahayd kuwaas oo haybadda iyo sharafkii ka qaaday habsame u socodkii khilaafada sida aan horay u soo xusnay waxayna risaaladii soo gaartay doqorolbeeg sanadkii afar boqol afartan iyo toddobadii isla markiina wuu ajiibay baaqii ka soo gaaray khaliifkii cabaasiyiinta waxay u ahayd soo geliddii uu soo galay magaalada baqhdaad raxmad iyo naxariis dhammaan muslimiinta sababtoo ah waxay ku soo beegantay wakhti uu soo baxay nin lagu magacaabo albusaasiiri aturkiy abulxaaris arsalan waxaana looga dhex yaqaanay khilaafadii cabaasiyiinta almudafar kaas oo doonayay inuu meesha ka saaro khilaafadii muslimiinta kuna bedelo dowladdii faadimiinta ee sheecada ahayd fadhigeeduna ahaa magaalada alqaahira ee caasimadda masar dowladdii faadimiinta ee sheecada ahayd markii lagu aas-aasay masar waxay qorsheeyeen oo dhagarta had iyo jeer u maleegayeen sidii meesha looga saari lahaa khilaafadii cabaasiyiinta ee sunnuga ahayd balse markaan waxay fursad ay barigantaali karaan u arkeen soo bixitaankii albusaasiiri kaas oo ay u suuro gashay inuu isku soo dumo dad badan oo ka mid ah oo ka mid a kuwa damaca badan ee adduunyo raadinta ay wax waliba kala weyn tahay xataa diintoodaba ha ahaatee waxaana u suuro gashay inuu magaalooyin badan gacanta ku dhigo isla markiina wuxuu gargaar weydiistay boqorkii faadimiyiinta ee wakhtigaas almustansir bilaah si uu meesha uga saaro sunniyiinta uguna bedelo sheecada mubtadicada ah laakiin waxaas oo dhan waxay fashilmeen kadib markii uu doqorolbeeg baqhdaad la soo galay ciidamo aad u fara badan sidoo kalena wuxuu u ciidan dirsaday walaalkiis ibraahim aynaal si uu u dabar jaro kacdoonnadii bannaanka ka socday ee uu horkacayay albusaasiiri balse busaasiiri waxa waxa uu la soo baxay dhagartii iyo khiyaanadii lagu yaqaanay ahlu bidaca isagoo isku diray labadii walaalaha ahayd ilaa ay ka dhex dhacaan dagaallo aad u xoogan muddo dheerna qaatay waxaana ka faa'iidaystay arrinkaas busaasiiri isagoo soo galay baqdaad wuxuuna u ceyriyey khilaafadii muslimiinta dhankaas iyo mowsil wuxuuna ka bilaabay baqdaad dacwadii faadimiyiinta ama dowladdii cubeydiyiinta ee ku dhisnayd bidcada iyo baadilka waxayna ku beegnayd sanadkii afar boqol iyo kontonkii hijriyada laakiin doqor olbeeg waxaa u suurto gashay inuu soo afjaro kacdoonkii khiyaanada ku dhisnaa ee uu ku qaaday walaalkiis muslimiinta isagoona halkaas ku soo dilay sidoo kale waxa uu u soo jihaystay dhankaas iyo baqdaad isagoo meesha ka saaray busaasiiri iyo ciidamadiisii ilaa uu ka dilo busaasiiri waxayna ku beegnayd sanadkii afar boqol konton iyo kowdii hijriyada waxaa la geeyey madaxii albusaasiiri xaruntii khilaafada ee baqdaad waxaana la suray madaxiisii ku-aadka albaabkii loo yaqaanay baabo alnuubi waxa uu ku soo celiyey baqdaad gacantii ahlu sunnaha sidoo kale waxa uu meesha ku soo celiyey khaliifkii qaa'im bilaah waana mid ka mid a waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu qabto doqor olbeeg wuxuuna uga sara maray arrinkan dhammaan muluugtii soo martay caalamka islaamka waana ninka keliya ama suldaanka keliya ee la xididay mid ka mid a qulafadii cabaasiyiinta kadib markii uu guursaday gabadhii alqaa'im bilaah iyadoo lala qabo jihaadkiisii joogtada ahaa oo aan marnaba kala go'in ilaa yaraantiisii haddana doqor olbeeg waxa uu ahaa nin akhyaar ah salaadaha wakhtigooda ilaaliya xilli kastana jamaacada ku tukada wuxuuna ahaa mid joogteeya soonka maalmaha isniinta iyo khamiista sidoo kale waxa uu ahaa nin haysta caqiidada saliimka ah ee ahlusunna waljamaaca waxa uuna amri jiray in manaabirta laga lacnado dawaa'ifta ahlubidaca sida muctasilada iyo ashaacirada iyo kuwo kale ilaa arrinkaas ay ka caroodaan culammadii ashaacirada waxaana ka mid ahaa alqushayri abulqaasim cabdikariim ibnu hawaasin oo ahaa imaamkii suufiyada waxayna taasi keentay inay isaga tagaan meelihii uu maamulayay doqor olbeeg wuxuu doqor olbeeg u diray fariin kuwii baxay wuxuuna waraystay sababta keentay inay baxaan waxayna ugu jawaabeen inuusan dhihin abulxasan al ashcari waxaad hadda ku lacnadaysaan markaas ayuu doqor olbeeg ugu jawaabay annagu waxaan lacnadaynaa ashcarigii warkaan yidhi haddii uusan dhihin adinkuna aadnaan qabin markaas waxay idinka dhibayso male waxa aan sheegayno waxa uu geeriyooday hogaamiyihii saljuuqiyiinta isagoo kor u dhaafay toddobaatan jir waxayna ku beegnayd sideeddii rabadaan sanadkii afar boqol konton iyo shantii hijriyada kuna beegnayd kun saddex iyo lixdankii milaadiga wuxuuna ku geeriyooday magaalada ra'yi oo hadda ku dhow magaalada tahraan ee caasimada waddanka iiraan oo ahayd caasimadii saljuuqiyiinta ma lahayn doqor olbeeg wax carruur ah oo dhaxal hantidiisa ama sii wada boqortooyadiisii sida ay caadadu wakhtigaas ahayd waxayna keentay inuu dhaco isqabqabsi xooggan oo la isku qabsaday cidda la wareegi doonto ilaa uu markii dambe talada la wareego wiilkii oo adeerka u ahaa ee alab arsalan
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
markanna waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka waxaa isku soo duway oo inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka mid ka mid a ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa u dhintay dhaawac loogu geystay magaalada khaza mas-uuliyiinta maamulka yuhuudda ayaa maanta xaqiijiyey geerida askari ka tirsan ciidamadooda kaas oo sagaal maalmood ka hor lagu dhaawacay magaalada kasa ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda muuqaal hore loo baahiyey ayaa waxaa lagu arkayaa wiil falastiini ah oo bastoolad uu watay ku tooganaya askariga yuhuudiga ah xilli uu ku sugnaa gidaar ku hareeraysan magaalada kasa halkaas oo uu ka tooganaya dad falastiiniyiin ah oo dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan maamulka yuhuudda muuqaalkaas ayaa aad ugu baahay baraha internetka iyadoona maamulka yuhuudda uu aad uga carooday falka uu ku wiilka dhallinyarada falastiiniga ah xilliga falkaas oo geysanaya askariga yuhuudiga ah ee gidaarka ka shiishaya dadka muslimiinta ah waxay dadka muslimiinta reer falastiin ka dibadbaxayeen konton iyo laba sano kadib markii maamulka yuhuudda uu gubay masjidka barakaysan ee al aqsa toogashada ay sameeyeen ciidamada yuhuudda ayaa waxaa xilligaas ku dhaawacmay afartan iyo kow ruux halka laba ka mid ah oo cunug yar ku jiray dib ka geeriyooday kadib dhaawac halis ah ay u geysteen ciidamada gumaysiga yuhuudda dadka muslimiinta reer falastiin ayaa wajahaya cadowtooyo kaga imaanaysa maamulka yuhuudda waxaana dadka muslimiinta ah ay marar badan sameeyeen howlgallo la isaga difaacayo gumaysiga yuhuudda kuwaas oo ay ku dileen askar ka tirsan sahyuuniyadda halka ay kuwo kalena ku dhaawaceen duufaano xooggan ayaa ku dhuftay qeybo ka mid a waddanka maraykanka iyadoona joe baiden oo amray in la sameeyo gurmad deg deg ah madaxweynaha waddanka maraykanka joe baiden ayaa amar ku bixiyey in gurmad deg dega la gaarsiiyo dadkii ku waxyeeloobay duufaano xooggan oo ku dhuftay gobolka losiano duufaanadan oo sidoo kale jiridda u siibay geedo waaweyn oo ku yaala gobolka ayaa sababay in geed weyn kusoo duma kiniisad halkaa ku taallay waxaana ay wararku sheegayaan inuu hal ruux ku dhintay baiden ayaa arrintan ku tilmaamay inay tahay musiibadii ugu weyneed ee soo marta gobolka losiano wuxuuna qolyaha gurmad degdega ku amray inay xoojiyaan sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka ku waxyeeloobay duufaanada duufaantan ayaa maalintii shalay waxay ka bilaabatay gobolka losiano iyadoona soo martay gacanka magsiig waxaana ay saacadiiba jaraysaa laba boqol iyo afartan kilomitir iyadoona ay u dheer tahay roobab mihigaan ah oo ka da-aya goboladaas korontada ayaa ka go-day inta badan magaalooyinka gobolka waxaana dad ka soo baxay magaalooyinkaas ay sheegeen inay duufaantu wadato dhawaq xoogan qadka isgaarsiinta oo inta badan ka go-an magaalooyinka gobolka ayaanan suuragal ka dhigayn in la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duufaanadan ku dhuftay waddanka maraykanka waxaana isu soo taraya baaqyada gurmadka lagu dalbanayo ee kasoo yeeraya mas-uuliyiinta maraykanka waddanka maraykanka ayaa waxaa ka taagan musiibooyin rabbaani ah kuwaas oo allah subxaanahu watacaala ku saliday dowladda maraykanka iyadoona ay taas usii dheer tahay jabka iyo hantibeelka ay kala kulmayaan wadamada muslimiinta ee ay duulaanka ku qaadeen wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaa ayay ku dhan yihiin
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamij ka la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا